falastiin abay waa mahadsan tahay heshiiskan maanta aan shaacinay wuxuu ahaa heshiis hore usoo socday oo soo bilowday laba kun iyo saddex iyo tobankii shirkaddan waa shirkad soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey anigana dhamaystirkeediaan ku jirnay heshiiskana waxaa la saxiixay shan iyo tobankii bishan haddana waa sagaal iyo tobanka bisha marka aad sheegtay maxay muddadaasi u qaadatay heshiiskan in la ogaado wax la qarinaya ma jirin haddii la qarin lahaaba maantaba ma sheegeen laakiin wax kasta waxay ahaayeen waktigoodii iyo inaan iclaamin ay noqotay maanta inay noqotay waa mahadsantahy hadda waxaad ka mid tahay dowlad xilka sii haysa oo muddaxileedkeedii dastuuriga ahaa uu dhammaaday heshiisyada masiiriga ah waxaa la sheegay inaan la saxiixi karin kadib markii afartii sano ay idiin dhammaatay maxaa sharciyada oo aada u haysay in heshiiskan aada saxiixda xilligan
dowladda sharciyad male cid dhixi karta male sababtoo ah baarlamaanka soomaaliya ayaa wuxuu ansixiyey markii doorashada la gelayay inta dowladda institutionska dowladda cid bedes laga helaayo waxaa sharci ah oo sii fadhinaaya oo howshooda gudanaaya cid kasta meeshay joogta inay howsheeda ka wado baarlamaankii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii xukuumaddii intaba waxay waxay u fasaxan yihiin inay howlahooda maalmeedkooda ay wataan oo shaqadooda dhamaystiraan laakiin heshiisyada masiiriga ah kuma jirin in la gaaro heshiiskan heshiiskan waxaan rabnay inaan siixino bishii january laba kun iyo labaatankii shirkadihii xamar bay yimaadeen qodobo yaroo markaas loo gartay in dib loo eego ayaa lagu noqday golo wasiiro qeybta qandaraasyadaana ansixiyey heshiiskaas maalintaasuuna ansaxay laakiin maanta waxaa la saxiixay shan iyo tobankii xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa ay diideen heshiiskan waxayna sheegeen inaanay waxba ka ogeyn yaa kula ogaa madaxda horta sida sida saxda waxaa weeye madaxda dowladda waa maalinka waa iga sarreeyaan labadoodaba laakiin faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aada isaga warqabnay muddo dheerna ka wada shaqaynayn hadday noqoto sharcigii batroolka hadday noqoto shirkadahan inay xamar yimaadaan hadday noqoto in heshiiskan la galo intaba laakiin si khaasa madaxweynaha hawshaan iila waday marka hadda madaxweynihii waa kaaga baxay see u aragtaa in madaxweynuhu uu yidhaahdo waxba kama ogeyn waana qalad madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culeyska ka arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay laakiin madaxweynaha hawshaan wuu ila waday marka inaad heshiiska saxiixayso madaxweynuhu ma ogaa wuu ogaa marka wax wada hadala ma yeelateen kadib markii uu hadalkan soo saaray madaxweynuhu oo uu yidhi waxna kama ogin mana ogeyn ma tiri madaxweyne aniga adiga waa ka wada shaqeynaya maxaa dhahay may waan ka wada hadlaynaa waan ka wada hadlaynaa hawshaasna waa xal waa ka gaari karna heshiiskan la gaaro marka muxuu dhigayaa bal wax yar faahfaahin yar naga sii heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal soomaaliya insha allah ayaga xoolahooda gelinaya wixii soo baxana soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan iyadoo weliba soomaaliya ay qaadan doonto cadka ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas marka waa xaggee halka shidaalka laga soo saaraayo
xirmooyinka hadda waxay ku teedsan yihiin saddex xirmo waxay ku taallaa galmudug iyo aag ku aadan koonfur galbeed iyo jubbaland
marka hadda xilli doorashaa lagu jiraa in shidaal iyo lacag iyo qandaraasya la saxiixo waxay dhaawac ku tahay hadba dhinacii arrintaasi ay u leecdo marka adiga ma og tahay dhaawaca ee madaxweynaha u geysanaysa arrintan ma mid aad ku tala gashaa mise waa mid waktigeeda uun ku timi waxaaba yaraatay ma aaminsan in dhaawac ay geysanayso sababtoo ah heshiiskan waa heshiis mar kasta taagan oo in in la buuxiyo u ahaa anigana waktigiisii buuxin marka la saxiixayo heshiisyadaasi waaweyn iyo sida kuwa ganacsiga ama wax soo saarka waxaa jira wax la yidhaahdo signing bonis oo ah lacago aan ku jirin lacagaha lagu heshiiyey oo saxiixa la isku siiyo ma jirtaa wax lacaga ama signing bonis oo laydinku siinayo saxiixa heshiiska heshiis heshiiska marka la saxiixo waxaa xirmo kastoo la saxiixo wuxuu leeyahay signing bonis oo u dhiganta hal milyan oo dollar sida heshiiska u yahayna muddo bil gudahooda ayaa bankiga dhexe soomaliya ay kusoo dhexaysaa lacagtaasna dowladda soomaaliyad iskale marka meeqa heshiis waa marka meeqa xirmaa la saxiixa hadda toddoba xirmoodaa la saxiixa marka waa toddoba milyan oo dollar lacag ah in hal bil gudaheed ay bankiga dhexe kusoo shubanto kusoo dh sax waa saas waa saas
madaxweynihii ra-isul wasaarihii maadaama ay diideen in tallaabooyin la qaadaa dhici karta inaad xilkaaga ku weydaa dhici karta maxaa filaysaa oo tallaabo ah in lagaa qaadi kara ama madaxweynaha ka timaada ama ra-isul wasaaraha ma aaminsana in xilku kuweyn doono waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed inaan inaan inaan uga shaqeeyey in ay maaragtay ilaahay inankiisa ay gul ku ku gaari doonto heshiiskaas oo ay muxuu ahaaye ku noqon doonto waddan shidaal soo saara